بشرى لأرض نزلت في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى ترنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حاديها والنار يا حين قد فحت غوانيها بشرى بشرى بشرى خذها شعاعا من الأقمار نهديها بشرى بشرى بشرى هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقى asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu wacan oo wanaagsan dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaan iyo si weliba aad noo maqlaysaan ku soo dhowaada barnaamijka caalamulyowm qodobada maanta aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah washington oo wadda dadaalle ay ku doonayso inay ku soo afjarto colaadda ka tagan bariga qaaradda yurub wafdi culusna u dirtay ukrein iyo ruushka haddaba socdaaladan mas-uuliyiinta ameerikaanka ah ay ku kala bixiyeen moscow iyo kiyef saameyn nuuci ah iyo dagaalka ku yeelan karta mise laga yaaba inay guulaystaan dadaaladan diblomaasiyadeed ay waddo xukuumadda trump muxuu yahay qorshaha madaxweynaha maraykanka ee ku aadan bariga dhexe haddii uu soo dhammaado dagaalka iiraan uu kula jiro xilli weerarada lagu qaadaya maraakiibta wada saliidda ay kusii kordhayaan agaarka marinka hormus maxay malaayiin fuusta oo saliidda ah ay ugu daadan waayeen marka la bartilmaameedsado maraakiibtaasi qodobadaas kuwa kale wargeysyada iyo xalqadii saddex iyo labaatanaad ee taxanaha shadaraad min taariikhi alqaacida ayaad barnaamijka uga bogan doontaan ee waa mar kale iyo caalamulyowm فالقا بشرى بشرى بشرى وموجة القلب ضجت في مجاريها
wahagaag dhegeystayaal mar kale kusoo dhowaada barnaamijka caalamulyowm ugu horreyna waxaad kusoo dhowaataan xalqada saddex iyo labaatanaad ee taxanaha shadaraad min taariikhi alqaacida سجلي يا صفحة التاريخ واكتبي يا قلم سجلي مجد الرجال أهل الشهامة والكرم سجلي يا صفحة التاريخ واكتبي يا قلم سجلي مجد الرجال أهل الشهامة والكرم الرجال أهل العزوم اللي يسدون اللزوم اللزوم اللي يبي وقفه على ساق وقدم الرجال
جاء في السيرة أن الصحابي أبو خيثمة رضي الله عنه كان قد تخلف عن الخروج في جيش العسرة الذي استنفره رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى تبوك فدخل بيته بعد أيام من تحرك الجيش فقال رسول الله في الضحي والريح والحر وأبو خيثمة في ظل بارد وماء وطعام مهيأ وامرأة حسناء في ماله مقيم ما هذا بالنصف المجاهدون اليوم وحدهم في الضح والريح والحر يدفعون عن الأمة العدو الصائل مثلث الشر من اليهود والنصارى والشيعة الروافض الذين أجمعوا خيلهم ورجلهم يكيدون للجهاد والمجاهدين في الليل والنهار بالقتل والسجن والتشريد تارة والتشويه وحرف المسيرة عن مقاصدها تارات أخر مجد الرجال أهل الشهامة والكرم سجلي يا صفحة التاريخ واكتبي يا قلم سجلي مجد الرجال أهل الشهامة والكرم
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kulan wacan oo wanaagsan akhyaartana dhegaysanaysa meel welibo aad joogtaan ku soo dhowaada xalqadii labaatan iyo saddexaad ee taxanaha dhegaysiga dhigaalada ama al-kutubul masmuucah ee aan ku akhrinayno kitaabka shadaraad min taariikhi alqaacida يا صفحة التاريخ واكتبي يا قلم سجلي مجد الرجال أهل الشهامة inta aynaan guda gelin dulucda xalqadeenna maanta aan dib u milicsanno halkii ay sheekadu inoo joogtay maadaama dhacdo kasta ay saldhig u tahay tan ka dambaysa xalqadii hore waxaynu ku soo qaadannay marxaladihii uu soo maray sheekh usaamat ibnilaadin allaha u naxariistee laga soo bilaabo aragtidiisii hore ilaa isbeddelladii fikir iyo midka manhaj ee si tartiib tartiib ah ugu dhacay sheekha intii uu ku sugnaa afghanistaan waxaan soo iftiiminnay sidii afghanistaan ay u noqotay madal ay ku kulmeen hoggaamiyeyaal culimmo ducaad iyo dhaqdhaqaaqyo kala aragti duwan oo ka kala yimid daafaha dunida kuwaas oo saamayn xooggan ku reebay mucaskaraadkii mujaahidiinta carabta waxaynu ugu dambayn ku hakannay mashruucii uu sheekh usaama damacsanaa inuu ka hirgeliyo koonfurta yemen himilo loo arkayay albaab cusub oo jihaadka laga sii ambaqaado balse ugu dambayn ku burburtay isbeddello siyaasadeed iyo ballanqaadyo aan rumoobin intaas kadib qoraaga kitaabka sheekh khubeeb assuudaani wuxuu gudagelayaa mowduuc kale oo uu cunwaan uga dhigay waxyaabihii laga dhaxlay hirgelinta fikraddii jihaadka ee afghanistaan wuxuuna hadalkiisa ku bilaabayaa sidan afghanistaan waxay ahayd meel taariikhi ah oo wax weyn ka beddeshay khariidadda dhacdooyinka caalamka iyo taariikhda ummadda muslimka halkaas ayuuna dhaqdhaqaaqa jihaadigu ka gaaray guulo badan kuwaas oo ay ka mid yihiin kow mujaahidiintu waxay caddeeyeen inay awood u leeyihiin inay wax ka beddelaan xaaladdii mugdiga ahayd ee ay ku sugnaayeen muslimiinta islamarkaana ay saameyn ku yeeshaan jihada ay u socdaan dhacdooyinka caalamka jihaadkii afghanistaan wuxuu noqday guul la yaab leh oo lagu jebiyey quwaddii ruushka kuwaas oo lagu khasbay inay si dullinnimo ah uga baxaan dhulka afghanistaan kadib toban sano oo dagaal ah bishii febaraayo sannadkii kun sagaal boqol siddeetan iyo sagaalkii dagaalkaas ruushku wuxuu ku waayey tobannaan kun oo askari oo isugu jiray dhimasho iyo dhaawac waxayna ka tageen burburka in ka badan konton kun oo gaadiid militari ah iyo boqolaal diyaaradood oo la soo riday labo khatarta ugu weyn ee ka dhalatay joogitaanka dhallinyarada muslimiinta gaar ahaan kuwa carabta ee fagaaraha jihaadka afghanistaan waxay ahayd in arrintii afghanistaan laga saaray heer ay ku koobneyd arrin goboleed oo maxalli ah loona beddelay arrin islaami ah oo caalami ah taas oo ay ka qayb qaataan guud ahaan ummadda islaamka faa'iidada ugu weyn ee uu dhaqdhaqaaqa jihaadigu ka helay waayo aragnimadaas waxay ahayd caalamiyeynta fikirka iyo dhaqdhaqaaqa jihaadiga ah isweydaarsiga khibradaha isbarashada iyo isku xirnaanta kawaadirtiisa ka kala yimid dalal kala duwan taas oo markii dambe ku fiday daafaha dunida dhallinyaradaasi waxay dagaaladii ka dhacay afghanistaan kashmiir bosniya iyo shiishaan dib ugu soo nooleeyeen waajib muddo dheer ka maqnaa ummadda muslimka sidaasi darteed jihaadkaasi wuxuu noqday koorso tababar oo aad u halis badan oo lagu diyaarinaya dhallinyarada muslimiinta ee mujaahidiinta ah si ay ugu diyaargaroobaan dagaalka la filayo inay la galaan quwadda keli ku noqotay hoggaaminta dunida taas oo ah maraykanka saddex dagaaladii jihaadka ee afghanistaan waxay maskaxda dhallinyarada muslimiinta ka tirtireen sawirkii iyo mala'awaalkii laga haystay awoodda quwadaha waaweyn midowgii soofiyeti ayaa burburay haraadigiisiina isagoo cararaya ayuu uga baxay afghanistaan iyadoo arrintaas ay indhahooda ku arkayeen dhallinyarada muslimiinta islamarkaana ay qayb ka ahaayeen sidaasi darteed mar dambe kama ay cabsan quwadaha waaweyn mana ay ka cabsan wixii ka hooseeye oo ah awoodaha dabadhilifka ee ka taliya waddamadeenna taasina waxay ka mid ahayd mirihii ugu quruxda badnaa ee laga dhaxlay guushaasi taariikhiga ah ee weyn afar afghanistaan gaar ahaan kadib markii ruushku ka baxay waxay ahayd tusaale dhab ah oo muujinaya jihaad ka dhan ah madaxda dabadhilifyada ah ee ku xidhan cadowga dibadda ee ka soo horjeeda islaamka najiibullah wuxuu ahaa mid ka mid ah tusaalooyinka soo noqnoqda ee hoggaamiyeyaasha dalalka islaamka wuu tukanayey wuu soomayey wuuna xajinayey balse wuxuu diidanaa in shareecada lagu xukumo dalka islamarkaana wuxuu gaashaanbuur la ahaa cadowga islaamka oo uu oggolaaday inay dalkiisa soo galaan ninkan ayaa sidoo kale xadgudub kula kacay muslimiinta u halgamaya inay diinta hirgeliyaan haddaba haddii loo arkay in jihaadka ka dhanka ah najiibullah iyo nidaamkiisa uu ahaa mid waajib ah waxaa sidoo kale waajib noqonaya jihaadka mid kasta oo tilmaamihiisa leh shan muuqaalka dagaalka afghanistaan wuxuu ahaa mid cad shacab muslim ah oo ka hoos dagaalamaya raayada islaamka iyo cadow dibadeed oo soo xadgudbay kaas oo uu taageeraya nidaam gudaha ka dhisan oo ah mid ridoobay kuna tilmaaman musuq maasuq iyadoo taas laga duulayo mujaahidiintii afghanistaan waxay galeen dagaal lagu xuraynayo dhulka muslimiinta iyagoo wata halkudhigyo islaami ah oo saafi ah arrintaasi waxay ahayd arrin aad u khatar badan maadaama qaar badan oo ka mid ah dagaaladii xureynta ee ka dhacay dhulka caalamka islaamka ay isku dhex milnaayeen halkudhigyada qowmiyadeed ee waddaniga ah iyo islaamka xitaa mararka qaar halkudhigyo bidixnimo iyo mid shuuciyadeed taas oo ku dhalisay dhallinyarada muslimiinta ah kala gooynta u dhexaysa caqiidadiisa jihaadiga ah ee islaamiga ah oo ah caqiidada alwalaa walbaraa oo ay tahay inay ku istaagto aasaaska ah in diinta allaah loo barax tiro iyo ku dhaqankeeda xaqiiqada ah arrinta filistiin ayaa tusaale cad u ah halkaas oo ay isku dhex milmeen halkudhigyo iyo caqiidooyin kala duwan iyagoo ku hoos qarinaya halkudhigga ah in lala midoobo shayddaanka si loo xureeyo filistiin waxay la midoobeen shayddaanka hase yeeshee ma aysan xureen filistiin balse waxay yahuudda u gacan geliyeen inta badan dhulkeeda waxaa laga yaabaa in waxa ugu murugada badan marxaladdaas in kasta oo guulo la gaaray ay ahayd luminta fursad dahabi ah oo rajo weyn laga qabay in lagu dhiso dowlad islaamka ku xukunta afghanistaan hase yeeshee siyaasadihii dhagarta ay cadowgu si xeel dheer u adeegsanayeen kuwaas oo ay ka mid yihiin siyaasadda qaybi oo xukun iyo dhaqanka saykis biiko ee xididada ku yeeshay inta badan dhaqdhaqaaqyada jihaadiga ah ayaa hor istaagtay in fursaddaas la xaqiijiyo arrintan isaga oo ka xun ayuu sheekh usaama tabnilaadin allaha u naxariistee ka hadlay isaga oo yidhi fursaddu waxay ahayd mid aad u wanaagsan oo lagu dhisi karay dowlad awood leh kana fog qabyaaladda ku salaysan xuduudaha dalka iyo tanqabiilka walaalaheenna afghanistaan waxay markaas ku jireen xaalad furfurnaan iyo iskaashi aan caadi ahayn xaaladdu waxay si weyn u saamaxaysay in la dhiso dowlad islaami ah oo ku dhisan tixgelin islaami ah ee aan ku dhisnayn tixgelin qaran ama waddaniyadeed nasiib darro in kasta oo baaqyo badan la jeediyey marar badanna lagu celceliyey dhiiragelin iyo kuboorin oo ay samaynayeen si gaar ahaaneed sheekh cabdalla casaam allaha u naxariistee iyo walaalo kale iyagoo la hadlayey jamaacaadka culimmada iyo mufakiriinta kuna boorinaya inay ka faa'iidaystaan fursaddan haddana cid maqashay ma jirin dadkii waxaa lagu mashquuliyey danaha dunida iyo tixgelinnada ku salaysan waddaniyadda mid kasta wuxuu doonayey inuu isagu si gaar ah u dhiso dowladda islaamka koox walbana waxay doonaysay in dowladda islaamiga ah laga dhiso dhulkii ay ku dhalatay waxay u ekaatay sidii inaan maxaabiis u noqonnay fikradahaas sidaas ayay fursaddani ku sii jirtay in ka badan toban sano dadkuna uma dhaqaaqin inay ka faa'iidaystaan intaas kadib markii uu soo xigtay hadalka sheekh usaama tibnilaadin allaha u naxariistee qoraagu wuxuu sii ambaqaadayaa hadalkiisa isagoo yidhi dhammaadka kitaabkan waxaa ku jira fasal cinwaankiisu yahay xarakada daalibaan waxaa ugu sugan kuwa garaadka leh cibroqaadasho fasalkaas waxa uu xambaarsan yahay fallaanqeen iyo aragti guud oo ku saabsan sababihii horseeday inuu ururka daalibaan ku guulaysto dhismaha imaarad islaami ah halka xarakadii islaamiga iyo kuwa la midka ah ay ku guuldarraysteen inay dhisaan dowladdii islaamiga ahayd ee la hiigsanayey sidoo kale waxaa guuldarraystay tiro ka mid ah tijaabooyinkii jihaadiga ahaa in kasta oo labada dhinacba ay dalalka qaar ka heleen awood iyo gacan sarrayn سجل يا صفحة التاريخ واكتب يا قلم سجلي مجد الرجال أهل الشهامة والكرم الرجال أهل العزومة اللي سد halkan ayaan ku joojinaynaa xalqadii labaatan iyo saddexaad ee taxanaha dhegaysiga dhigaalada ama alkutubul masmuuc ah ee aan ku akhrinayno kitaabka shadaraat min taariikhi alqaacidah waxaa inoo ballan ah xalqada xigta oo aan halkan ka sii ambaqaadi doonno insha allah wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu
سجلي يا صفحة التاريخ واكتب يا قلم سجلي مجد الرجال أهل الشهامة والكرم سجلي يا صفحة التاريخ واكتب يا قلم سجلي مجد الرجال أهل الشهامة والكرم
بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى ترنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حاديها ولا رياحين قد فحت غوانيها بشرى بشرى بشرى خذها شعاعا من الأقمار نهديها بشرى بشرى بشرى هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا بشرى بشرى بشرى وموجة القلب ضجت في مجاريها
waa hagaag iminkana waxaad ku soo dhowaataan wargeysada oo alaaba halkan inooga soo jeediyo walaalkeen eliyas bismillaah suhayb aad baad u mahadsan tahay waxaan wargeysyada ugu horeyntii ku bilaabaynaa warbixin ka hadlaysa maraykanka oo doonaya soo afmirida dagaalka yukrain oo wafuud u diray ruushka iyo yukrain haddaba maxaa ka soo baxay socdaalladaasi maxaase lagu yidhi yukrain si dagaalka loo soo afmeero maxayse dhinacyadu ka yidhaahdeen socdaallada wafdigan trump matalaya ee gaaray caasimadaha kiyef iyo moscow wargeysyo fara badan oo dunida ka soo baxa ayaa saacadihii lasoo dhaafay daabacayay maraykanka oo dardargelinaya dadaalada diblomaasiyadeed ee dib uu ugu furayo wadahadaladii saddex geesoodka ahaa ee uu ku doonayey in uu ku soo afmeero dagaalka yukrain madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa erga ay hogaaminayaan steve witkoff iyo jared kushner waxa uu u diray dhanka ruushka iyo yukrain waxayna kulamo la qaateen valadimir putin iyo valadimir zelenski ugu horrayntii waxay wafdigan gaareen dhanka caasimadda ruushka ee moscow halkaasi oo ay ku sugnaayeen muddo laba maalmood ah kulamana ay kula qaateen valadimir putin mid ka mid ah kulamadii ugu xasaasisanaa ayaa socday muddo saddex saacadood ah waxauna soo afmeermay isagoo aanan la shaacin heerka horumarka laga gaaray laakiin yuri ushakof oo ah la taliyaha arrimaha dibadda ee putin ayaa kulankan ku tilmaamay mid wax ku ool ah islamarkaana taabtay dhinacyo kala duwan kadib markii moscow ay gaareen wafdigii ay hogaaminayeen steve witkoff iyo jared kushner waxay uga tallaabeen dhanka kiyef halkaas oo ay saddex wareeg oo wadahadallo ah kula yeesheen valadimir zelenski iyo mas-uuliyiin reer galbeed ah kolkii wafdigii ka socday dhanka washington ay gaareen kiyef waxay miiska saareen fikrado cusub oo ay kala yimaadeen dhanka ruushka islamarkaana ay ka soo heleen dhanka wadahadalladii ay la yeesheen valadimir putin iyo madaxdii kale ee raashiyaanka ahaa intii ay wadahadaladii yukrain ku guda jireen wafdigii maraykanka ka socday ayayna ka dhawaajiyeen arrimo u muuqday in ay doonayaan inay ku cadaadiyaan yukrain si dagaalka loo soo afmeero waxa uu jared kushner oo ah wiilka sodoga uu u yahay trump islamarkaana arrintan qaybta ka ahaa uu ka dhawaajiyey in maraykanka uu doonaya in si dhab ah xaaladdan loo soo afmeero waxauna yidhi washington waxay raadinaysaa xal winwin ah oo uu ula jeedo in labada dhinac waa ruushka iyo maraykanka ay faa'iido ka helaan soo afmeeridda dagaalkan oo waxa uu yidhi haddii dagaalka uu sii socdo ruushka iyo maraykankuba khasaare ayay ku tahay maadaama maraykanka uu yahay midka difaaca xooggan siinaya yukrain ruushkana sidoo kale khasaare ayay ku tahay sii socoshada xiisadda balse haddii lasoo afmeero ayuu yidhi xaaladdu waa winwin oo labada dhinacba faa'iido ayaan ka helaynaa nabadda jirta hadalka kushner oo sii socda ayaa laga dhadhansaday in markan maraykanka uu doonaya in uu ku cadaadiyo yukrain tanaasul inay u samayso doonitaanka ruushka sida qadiyadaha dhulka oo moskow ay ku tilmaamayso in muhiim ay u yihiin hadalka ninkan waxa uu dood xoogan ka dhex abuuray gudaha yukrain ilaa haddana ma jiraan xoga cad oo muujinaya natiijada rasmiga ah ee ka soo baxay kulamadii dhex maray wafdigii ka socday dhanka washington iyo kiev majalada ay ka mid yihiin washington post wall street journal financial times the guardian los angeles times iyo the times ayaa isku raacay in kulamadan aysan keenin xal deg deg ah oo xiisada lagu soo afmeeri karo balse keliya ay dib u soo celiyeen wadahadalladii saddex geesoodka ahaa kuwaas oo dhabaha u xaari kara heshiis la gaaro haddii dhinacyadu midkood uu tanaasul sameeyo haddii aan intaasi kaga tallaabno qodobkan aan markan eegna warbixin ka hadlaysa muxuu yahay qorshaha trump ee ku aadan bariga dhexe haddii uu soo dhammaado dagaalka iiraan uu kula jiro maamulka maraykanka ayaa bilaabay diyaarinta qorshe cusub oo loogu talagalay bariga dhexe marka uu dhammaado dagaalka iiraan qorshahan weli waxa uu ku jiraa marxaladii hore washington ayaana doonaysa in dagaalka kadib gobolka loo sameeyo nidaam cusub oo ka kooban amni iskaashi siyaasadeed iyo xiriiro diblomaasiyadeed oo ballaaran sida lagu sheegay warbixin ay daabacday majalada oxios madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa toddobaadyadii lasoo dhaafay ilaa laba kulan la yeeshay la taliyaashiisa sare isagoona kala hadlay qorshaha cusub ee ka dhex guuxaya ee ku aadan in uu ka dhaqangeliyo bariga dhexe dagaalka kadib ujeeddaduna waa in ayuu wargeesku yidhi maraykanka uu isku xidho dalalka gobolka ee xulafada uu leeyahay si mar kale aysan iiraan kala kulmin dharbaaxa xooggan sidaba la arkay lixdii bilood ee lasoo dhaafay haddaba qorshahan waxa uu ka kooban yahaa iyo warbixintu tiri ilaa saddex jiho oo waaweyn jihada koowaad waa in la sameeyo iskaashi cusub oo amni iyo siyaasad ka kooban kaasoo ay ku midaysan yihiin xulafada maraykanka ee gobolka bariga dhexe washington waxay doonaysaa in dib u habayn ay ku samayso hannaankeedii damaanadqaadka amni ee bariga dhexe maadaama kalsoonidii maraykanka ay ku qabeen dalalka khaliijka ay hoos u dhacday markii washington ay ka difaaci weeday weerarada tehraan jihada labaad ee qorshahan waa mid taabanaysa bariga dhexe iyo arrimaha ka dhashay dagaalada gobolka trump waxa uu doonayaa iyo warbixintu tiri in loo gudbo marxaladda xigta ee qorshihii khaza kaasoo loogu magacdaray nabadaynta khaza iyo in la geeyo ciidamo kala duwan oo ka kala yimid dalal dhowr ah sidoo kale maraykanka waxa uu doonayaa in la helo heshiis amni oo u dhexeeya maamulka gumaystaha yuhuudda iyo suuriya jihadan sidoo kale kama maqna xiisadda lubnaan iyo maamulka gumaystaha yuhuudda oo washington ay doonaysa in faragelin xooggan ay ku samayso jihada saddexaad ee qorshaha trump ee bariga dhexe dagaalka kadib waa ballaarin uu ku sameeyo heshiiska abraham iyo in la dardargeliyo xiriirka maamulka gumaystaha yuhuudda iyo dalalka carabta gaar ahaan washington waxay doonaysaa in sacuudiga uu heshiis la galo maamulka gumaystaha yuhuudda sidaasina ay xukuumadda riyaad uga mid noqoto heshiiska ibraahimiyada gunaanadkii hadda qorshahan weli ma uusan dhammaan balse waa arrin dhanka washington laga filanaya mar haddii ay soo afmeeranto xiisadda ay kula jirta tehraan guud ahaan dhegaystayaal waa naga intaa wargeysyada aan iminkana dib ugu laabanno dhanka walaalkiin suhayb iyo barnaamijka caalamulyoom بشرى لأرض نزلت في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى ترنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حاديها ولا رياحين قد فحت غوانيها بشرى بشرى بشرى خذها شعاعا من الأقمار نهديها بشرى بشرى بشرى هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا بشرى بشرى بشرى وروجة القلب ضجت في مجاريها
waa hagaag maxay malaayiin fuusta ahoo saliida ah ay ugu daadan waayeen badda marka la bartilmaameedsado maraakiibta shidaalka ee isticmaalaysa marinka hurmus warbixintan soo socota waxaa qodobkaas inoogu eegayaa walaalkeenna warcali warsame abuushayba iyadoo ay sii xoogaysanayso xiisadda u dhexaysa maraykanka iyo iiraan islamarkaana ay ballaaranayso waxa loo yaqaano dagaalka maraakiibta shidaalka ayaa waxaa soo baxaya su'aal muhiim ah haddii maraakiibta waaweyn ee shidaalka lagu qaado ay la kulmaan gantaallo diyaaradaha aan duuliyaha lahayn iyo miinooyinka badda maxaa keenaya in mar kasta aan la arkin malaayiin foosto oo shidaal ah oo badda ku daata su-aashan ayaa sii xoogaysatay kadib markii taliska dhexe ee maraykanka uu sabtidii sheegay inuu bartilmaameedsaday saddex markubo shidaal cayrin sida oo laga leeyahay iiraan weeraradan ayaa sidoo kale lala beegsaday laba markub oo ku sugnaa dekada jaaska kuwaasoo midkood uu faaruq ahaa halka kan kalena uu siday shidaal labadii bilood ee lasoo dhaafay gaar ahaan luulyo iyo agoosto ayaa waxaa sare u kacay weerarada ka dhanka ah maraakiibta maraysa marinbiyoodka hormuus sida warbixinadu sheegayaan ugu yaraan saddex iyo labaatan markab ayaa la waxyeeliyey muddadaas hase ahaatee inkastoo weeraradu ay soo noqnoqdeen maraakiibta shidaalka qaada badankood ma degaan mana dhacaan mar kasta daadasho shidaal oo baaxad leh haddaba maxaa ka dambeeya arrintan naqshad casri ah oo lagu talagalay badbaadada jawaabta ugu weyn waxay ku jirtaa habka loo dhiso maraakiibta shidaalka ee casrigan sannadkii kii dunidu waxay markhaati ka noqotay mid ka mid ah musiibooyinkii deegaanka ee ugu xumaa taariikhda markii markabka shidaalka ee exon valdes uu ku dhacay dhulbadeed oo ku yaala alaska shilkaas ayaa sababay in milaayiin litiroo shidaal ciiriin ah ay ku daataan badda taasoo waxyeelo weyn gaarsiisay shimbiraha kalluunka xayawaanka badda iyo xeebaha ku dhowaa goobta musiibadaasi kadib waxaa si weyn isu bedelay xeerarka iyo hababka badbaadada ee maraakiibta shidaalka mid ka mid ah isbedelada ugu muhiimsan ayaa noqday isticmaalka waxa loo yaqaano jirka laba dabaqa ah taasi waxay ka dhigan tahay in markabka uu leeyahay laba lakab oo bir ah oo kala dhex yaala badda iyo haamaha shidaalka lagu kaydiyo sidaas daraaddeed haddii gantaal miino ama wax kale ay waxyeelo gaarsiiyaan lakabka kore ee markabka khasaaruhu mar kasta ma gaaro haamaha shidaalka lakabka dibadda ayaa mararka qaar nuuga qayb ka mid ah xoogga qaraxa ama shilka halka lakabka gudaha uu sii ilaaliyo haamaha shidaalka shidaalka oo aan hal meel lagu wada kaydin sababta kale ee muhiimka ah ayaa ah in maraakiibta waaweyn ee shidaalka aysan inta badan shidaalka ku kaydin hal haan oo weyn shidaalka waxaa loo qaybiyaa haamo kala duwan oo ku yaala qaybo badan oo markabka ah taasi waxay ka dhigan tahay in haddii qayb ka mid ah markabka waxyeelo gaarto aysan khasab ahayn in dhammaan shidaalkii markabka saarnaa uu badda ku daato xitaa haddii hal haan la dhaawaco haamaha kale ayaa weli sii hayn karaa shidaalkooda habkan ayaa si weyn u yareeyaa khataraha ah in weerar uu sababo daadasho baaxad leh oo dhanka shidaalka ah ma isku dayaan dhinacyada dagaalamaya inay ka fogaadaan daadashada shidaalka marka la eego weeraradii ugu dambeeyey ee ka dhacay marinka hormus waxaa muuqataa in weerarada qaarkood aysan ujeed ku ahayn in markabka la qoosiyo ama shidaalka badda lagu daadiyo taa beddelkeeda bartilmaameedyadu waxay inta badan noqon karaan qaybo muhiim ah oo markabka ka mid ah sida qolka motoorka nidaamyada hagidda ama qalabka maamulka iyo socdaalka weerar noocaas ah wuxuu markabka ka dhigi karaa mid dhaqaaqi waaya isagoo ku xanimaya badda laakiin aan qasab noqon inuu dego falanqeeyaasha arrimaha badda ayaa sheegay in farqi weyn uu u dhexeeyo markabka shaqadiisa laga joojiyo ama markab la quusiyo dhinacyada ishayaa waxay mararka qaar doonayaan inay carqaladeeyaan isu socodka maraakiibta sare u qaadaan kharshaadka caymiska iyo gaadiidka badda ama ay fariin siyaasadeed iyo mid militari u diraan dhinaca kale arrimahaas waxaa lagu gaari karaa in markabka shaqadiisa la curyaamiyo iyadoo aan khasab noqon in shidaalka ku jira haamaha la bartilmaameedsado maxaa dhacaya haddii weerar ku gaaro haamaha shidaalka khatar weyn ayaa soo baxdaa marka dhaawac uu gaaro labada lakab ee markabka islamarkaana uu gaaro haamaha shidaalka daadasho weyn ayaa sidoo kale dhici kartaa haddii si toos ah loo beegsado haamaha shidaalka ama uu qarax hoogana ka dhaco goobaha shidaalka lagu kaydiyo sidoo kale haddii markabka uu ku dhaco dhulbadeed uu kala jabo ama dhaawac culus uu soo gaaro jirkiisa waxaa suuragal ah in shidaal aad u badan uu badda ku daato muddo gaaban gudaheed marka xaaladaasi ay dhacdo xakamaynta shidaalka ku daatay badda waxay noqon kartaa howl aad u adag dhacdadii markabka corolina besenji si kastaba ha ahaatee khatarta daadashada shidaalka ma aha mid aragti ahaan oo keliya jirta bishii agosto waxaa walaac weyn laga muujiyey dhacdo la xiriirta markabka shidaalka ee corolina besenji oo ku sugnaa meel ka baxsan xeebaha cumaan warbixinada ayaa sheegay in shidaal ka daatay markabkaasi uu ku fiday dhulbadeed ballaaran taasoo sare u qaaday walaac laga qabo musiibo deegaanka ku dhacda hay-adda deegaanka ee green beas ayaa ka digtay in xaaladdu isu bedeli karto musiibo shidaalo weyn haddii aan si deg deg ah loo xakamayn islamarkaana aan la sugin shidaalka markabka saaran dhacdadan ayaa mar kale xusuusisay khatarta ka dhalan karta weerarada iyo shilalka ka dhaca marinada badda ee muhiimka ah maxay dowladuhu uga baqaan daadashada shidaalka shidaalka hadduu ku daato badda wuxuu ka mid yahay waxyaabaha ugu khatarta badan ee wasaqeeya deegaanka badda marka uu shidaalku ku fido dusha sare ee biyaha wuxuu saameeyaa la kabxanibaya qayb ka mid ah isdhaafsiga dabiiciga ah ee hawada iyo iftiinka taasi waxay dhaawaca weyn gaarsiin kartaa kalluunka shimbiraha xayawaanka badda iyo noolaha kale ee ku tiirsan deegaanka badda waxyeeladu kuma eka oo keliya noolaha badda shidaalku wuxuu sidoo kale khatar ku noqon karaa xeebaha dhirta badda goobaha kalluunka ku tarmaan iyo deegaanka xeebaha sidoo kale waxaa saamayn weyn soo gaari karta dhaqaalaha dalalka ku tiirsan kalluumaysiga dalxiiska xeebaha iyo ganacsiga maraakiibta dalalka khaliijka waxaa jira walaac dheeraad ah maadaama dalal badan si weyn ay ugu tiirsan yihiin biyaha badda oo la macaaneeyo haddii shidaalka uu gaaro meelaha laga soo nuugo biyaha lagu shubo xarumaha macaaneynta waxaa dhici karta in shaqada xarumahaasi ay carqaladowdo ama kharashka lagu nadiifinayo biyaha uu sare u kaco gunaanad inkastoo marinka hormuus uu wajahayo xiisad militari oo sii kordhaysa haddana weerar kastoo lagu qaado markab shidaal ma keeno daadasho malaayiin fuusto ah sababta ugu weyn ayaa ah in maraakiibta casriga ah lagu dhisay habab difaac oo xooggan sida jirka labalakabka ah iyo shidaalka oo loo qaybiyo haamo kala duwan sidoo kale weerarada qaarkood waxay u muuqdaan kuwo loogu talagalay in lagu curyaamiyo markabka halkii looga dan lahaa in la qoosiyo ama lagu burburiyo hamaha shidaalka laakiin khatartu weli way taagan tahay haddii weerar xooggan uu gaaro haamaha shidaalka ama labada lakab ee markabka ay wada dhaawacmaan marinka hormus iyo badda cumaan waxay wajihi karaan musiibo deegaan iyo dhaqaale oo saamaynteedu gaarto dalal badan sidaas daraaddeed su-aashu ma aha oo keliya sababta shidaalka uu mar kasta u daadan balse sidoo kale waa ilaa goormee ayay maraakiibta iyo nidaamyada baddu ay ka hortegi karaan musiibo weyn iyadoo dagaalka iyo weerarada badda ay sii xoogaysanayaan
كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى ترنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى
waa hagaag guud ahaan intaas ayaan kusoo gabagabaynay barnaamijka caalamulyoom kulanti dambe ayaa inoo ballan ah inta ka horaysa nabadgelyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh
هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا بشرى بشرى بشرى وموجة القلب ضجت في مجاريها